dowladda britain ayaa ku dhawaaqday inay dowladda cusub ee soomaaliya siinaysa gargaar loogu talagalay saddexda sane ee soo socda justin greening wasiirka britain ugu qaabilsan horumarinta caalamiga iyo wasiirka africa ee dalkaasi britain oo maanta booqday magaalada muqdisho ayaa sheegay in gargaar cusub oo gaadhaya siddeed iyo soddon milyuun oo lacagta giniga iskaraliinka loo yaqaano ee dalkaasi britain laga isticmaalo la siin doono dowladda soomaaliya iyadoo britain ay hore u ballan qaaday toban milyuun oo dollar oo iyaduna gargaara taasi oo la siin doono dowladda wasiirka ayaa muqdisho waxa ay wasiiradaasi kula kulmeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida uu kusoo waramayo wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh oo warbixintan goordhoweyd noo soo diray
wafdiga ka socda dowladda britain ayaa magaalada muqdisho waxay kulan kula qaateen madaxweynaha dowladda federaalka brofesor xasan sheekh maxamuud waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo caawin lahaa dowladda cusub ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulanka kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ka wada hadleen xidhiirka u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo britain iyo sidii loo horumarin lahaa madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu xusay in waddanka ingiriiska ay ka filanayaan wax badan inuu ka caawiyo dalka soomaaliya waxaan ka wada hadalnay arrimaha ku saabsan cilaaqaadka dowladda ingiriiska iyo dowladda soomaaliya waxaan sidoo kale aada iyo aada uga hadalnay in dowladda aan ku-meelgaarka ahayn ee soomaaliya ee hadda bilaabatay inay dowladda ingiriiska ay toos ula macaamili doonto ayna ka saacidi doonto baahida dowladda soomaaliya ay soo gudbiso baahidaas oo xukuumadda cusubi ay soo bandhigi doonto haddii alla yidhaahdo kadibna dowladda ingiriisku ay si toosa iyadana ay uga jawaabi doonto inay nala bilaabaan muxuu ahaayey dhismahaas awoodda dowladnimada haddii alla yidhaahdo mustaqbalka dhow qodobadii aan ka wada hadalnay oo ay ugu horeeyeen in aan si toosa labada dowladood ay u wada macaamilaanna aada iyo aad ayaan isaga afgarannay kulamo kaloo mustaqbalkaana waa waan ka wada hadli doonaa way inoo dhiman yihiin marka waxaan doonayaa maxaanku raha wasiiradda inaan fursad siiya ayadan ay ka hasho waa mahadsantihiin
wasiiradda horumarinta caalamiga dalka britain justice green ayaa muujisay in dowladda britain ay si toosa u taageeri doonto dowladda soomaaliya The formation of a new government in Somalia represents a real opportunity to further stabilize the country.
dhismaha dowladdan cusub ee soomaaliya waxay matashaa fursad dhab ah oo lagu xasilinayo waddanka iyo in ay yarayso khatarta mar kale dhici karta dowladda britain waxay maanta ku dhawaaqaysaa gargaar cusub oo ay siinayso soomaaliya kaasoo gaaraya soddon iyo siddeed milyan oo pound oo lacagta ingiriiska ah saddexda sane ee soo socota waxaana lacagtaasi wax looga qaban doonaa dhinacyada ammaanka cadaaladda maareynta dhaqaalaha bulshada dowladaha hoose iyo shaqooyinka ay u qabanayaan bulshada iyo dhammaanba adeegyada bulshada guud ahaan soomaaliya waxaana madaxweynaha dood wanaagsan kala yeeshay sidii aan u xaqiijin lahayn in gargaarkaasi uu la falgeli karo barnaamijyada dowladda wasiirka arrimaha afrika ee britain mark simon ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay siin doonaan toban milyan si loogu kaabo hay-adaha dawliga that the UK would provide an additional 10 million to help the government of Somalia with its immediate needs.
waxaa kaloo ay ku deeqaysaa toban milyan oo pound oo kale oo dheeri ah si looga caawiyo dowladan soomaaliya gaar ahaan baahideeda degdega ah ay qabi karto ee dhinacyada sare u qaadista hanaanka dowladnimada iyo isla xisaabtanka kordhinta tayada hay-adaha dowladda dastuurka ammaanka iyo cadaaladda iyo weliba horumarinta warbaahinta xorta ah britain waxaa qorshaha ugu jira mustaqbalka inay safaarad ka furato soomaaliya dhammaadka sanadka dambe haddii xaaladda ammaanka ay suurta geliso dowladaha caalamka ayaa taageero ballaaran u muujiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii loo doortay xilka madaxweynenimada iyagoona ku booriyey inuu isbeddel la yimaado mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho